waxaa magaalada jigjiga ee caasimada dowladyeerka soomaalida lagu maamuusay xuska asaaska dowladyeerka soomaalida munaasabadan oo ku beegan saddex iyo labaatankii janwari kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii waxaana ka soo qaybgalay xuskani mas-uuliyiinta dowladda saraakiisha hay-adaha amniga dowladyeerka soomaalida kooxaha fanka iyo dhaqanka deegaanka shacabka iyo waxgaradka magaalada jigjiga kuwaas oo socod ku marayey waddooyinka waaweyn ee magaalada jigjiga si loo muujiyo ahmiyadda maalintan ay leedahay waxaana xuskani qayb ka ahaa kooxda baambeyda ciidanka booliska dowladyeerka soomaalida oo iyagu u yeelayay maalinta micno gaar ah haddaba shacabka magaalada jigjiga ayaa sheegay in maalintan tahay maalin mudan in la xuso ummaddu waxay ummad ku tahay waa taariikh marka tan in la dabaaldego oo xuska deegaanka soomaalida uu lahaado maalin gaar ah waa waxay ka dhigan tahay in shacabka deegaanka soomaalida ay leeyihiin taariikh u gooni ah oo ku beegan xilligii ay as-aasteen dowlad ayaga ay leeyihiin oo u madax bannaan oo iskoodu maamushaan horumarka kala duwan ee ka socdana waxay sabab u ah in amniga marka amniga iyo isbeddelkii siyaasadeed dalka ka dhacay waxaan aaminsanahay inay tahay waqti ugu fiicnayd neecaw degan oo mataqana haddii ay noqoto dhanka dhaqaalaha hadday noqoto dhanka amniga hadday noqoto dhanka bulshada laftirkeeda dad isjecel habayaaratee wax bulshooyin isquqabaya aynan jirin ama qowmiyada dhibaato maanta wax dhex taagan etoobiyain aynan jirin bay kusoo beegan waa xuskii koobaadaynu xusayna maasha allah aniga muuqaal ahaan waxaa aad iila muuqata inaan diiladii aynu raadinayno dowladnimo ama deegaan cagsaarkii aan lahayn inaan hadda maanta dhabadeedii hayno xuskana insha allah waan sii wadi doonaa dhankooda qaar ka mid ah kooxaha fanka iyo dhaqanka deegaanka ayaa iyaguna cabiraya ahmiyadda ay leedahay maalintani iyo waxyaabaha ay ku soo dhoweynayaan xuskani maalintii dusha caalamka loo suray deegaanka xuskani weeyaane de kolley saan uga qayb qaadanay u ortay ku macallin ilaa halkan ilaa meesha saaka aan socodka iyo orodka ka soo bilownay waad nala socotay weriyo xafladani horta dee waa maalin deegaanka soomaalida o dhan farxad u ah waa markii koowaad ee la xuso deegaankan asaaskiisa iyo meesha ay dowladnimadiisu ka soo bilaabatay saddex iyo labaatanki bishii january xilligii deegaankeennu xuquuqdeena aan etoobiya ka helay ilaa maanta markii waadan xusno weeyo waxaa cad soomaali waxay kuma maadaa aqalkeeda manuura aqalkala nuursa waxaan xusi jiray qoomiyada kale oo etoobiyaana taariikhdooda laakiin maanta tu aan annagu gaar u leenahay baan xusaynaa sababtoo ah maanta deegaankaygii oo la xusayo waa alxamdulillahi rabbil caalamiin dee nin walba shucuurtiisa waad garanaysaa iyo farxaddiisa waad garanaysaa sababtoo ah waa maalinkii koowaad ee annagoo dee ahaan soomaali ahaan maanta annagoo naloo banaanbaxayo oo muxuu ahay awal hor qowmiyadaha loo banaanbixi jiray muxuu ahay xusas kalea loo banaanbixi jiray dee maanta calanka deegaanka annagoo maanta loo banaanbaxayo maanta farxaddayda lama soo koobi karo wallahi alxamdulillahi rabbilcaalamiin ilaahay baa maaddaa iskale haddaba maadaama xuskan uu yahay xuskii koowaad ee aasaaska dowladdeegaanka soomaalida islamarkaana la xusayo sanad guuradii koo iyo soddonaad lana asteeyey inta uu xuskani socdo in siyaabo kala duwan loo xuso islamarkaana xuskan lagu bilaabay maalinta nabadda iyo midnimada shacabka deegaanka ayaa waxaa iyaguna ka soo qaybgalay xuskani qaar ka mid ah hay-adaha ammaanka deegaanka haddaba jenaraal cabdi cali siyaad waa komishineerka komishinka ciidanka booliska dowladdeegaanka soomaalida waxa uuna ka hadlay ahamiyadda xuskan iyo micnaha uu leeyahay shacabka deegaanka xilli wanaagsan buu kusoyuu ku soo aaday oo nabadgelyo boqolkiiba boqol aan haysanno kolkii geeska laynoo eego deegaanka ugu nabadgeliyeysan baana marka xilli wanaagsan buu ku soo aaday sidoo kale waxaa munaasabadii xuskani ka hadlay bashiir axmed xaashi komishineerka komishinka ciidanka booliska asluubta dowladdeegaanka soomaalida uuna madasha ka sheegay in maalintan ay tahay maalin astaan gaara u ah dowladdeegaanka soomaalida maalintan saad u ogtihiinba waa maalintii aasaaska deegaankeenna uu leeyahay wey waa maalin qaas annagaan u leenahay wey waxaa laga yaabaa inaad arki jirteen deegaanada kale ama soomaalida kale ama wadamadaba deegaanka soomaalinta la asaasay baa la xusaa soo maha innaga laakiin hadda kahor maanaan lahayn laakiin maanta waxaan ku guulaysanay inaan maanta yeelanno maalin astaan noo ah oo lagu xuso maalintii la asaasay deegaankii cagaha loo dhigay ee dowladda deegaanka soomaalida isku soo wada duubo xuskani koowaad ee aasaaska maalinta deegaanka ayaa waxaa xuskani uu ka socdaa guud ahaan deegaanka waxaana jiri doona inta uu xuskani socdo in lagu soo bandhigi doono dood cilmiyaadyo kala duwan oo lagaga hadli doono sooyaalkii taariikheed uu soo maray deegaanka soomaalida iyo waxa u qabsoomay dowladdeegaanka soomaalida muddadaas uu jiray ee haatan markii koowaad la xusayo sanad guuradii koo iyo soddonaad oo ku beegan saddex iyo labaatankii januari sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii oo ah markii dhidibada loo aasay dowlad deegaan gaar u ah qowmiyadda soomaalida maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga